أعوذ بالله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشاكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد maanta waxaan bilaabaynaa suurat اlnajmi waa suurad makiye ah weeye suuraddaana waxay xoogga saaraysaa in nabiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa iyo inuu xaq ku taagan yahay in la caddeeyo iyo in waxii alla uu ku soo dego oo malaku jibriil uu ku soo dejiyo oo malabka malagga indhihiisa uu ku arko laakiin asnaamta ay caabudayaan wax xujaa iyo wax xaqiiqaa aysan haysanin marka nebiguna xaq cad buu ku taagan yahay la arki karo ayaguna baatil cad oon ahba yaraatay meel haysan ayuu maanta ma arkaysaa ku taagan yahay kabacdina suuraddu mawaadiicdaas xoogga badan unbay ka hadlaysaa nubuwada iyo maanta ma arkaysaa bacdiga iyo waxa ilaahay sukadiisa la caabudaya butlaankooda iyo qof walbaa camalkiisa in laga jaazaynayo iyo qiyaamaha inuu dhowdahay oo la rabo dadku inay soo jeestaan oy qaflada iyo hurdada ay ka soo kacaan mawaadiicaasay ka hadlaysaa allah wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala wanajmi baan ku dhaartay idaa hawaa markuu dhaco ou dhaca rabo oo isu diyaariya inuu dhacayo ama ou dhacaba dhaartu maxaan ku dhaaranayaa maa dalla ma baadiyoobin saaxibukum saaxiibkiin oo jahli ahaan oo jahlinimo darteed lama baadiyoobin wamaa qawaa ma garat mana uusan maanta ma arkaysaa leexaninoo ma uusan dhumininoo asagoo aqoon leh intuu cilmigiisii ku camal fali waayey aqoon uma dhihin dalaalku waxaa weeye waa qofka asagoon aqoon lahayn hadduu dhumo waay riwaayaduna waxaa weeye waa qofka isagoo og oo xaqii yaqaano markuu kascad u dhumi nabiga calayhi salaatu salaam laba sifo waa laga anfiyey sifo oo waa maxay jahli iyo dalaal waa laga anfiyey oo isagoon waxba aqoonin inuu dalaal ahaan uu dhunsan yahay waa laga anfiyey waxaa koo laga anfiyey intuu ilaahay cilmi siiyey cilmigiisi inuusan ku camal falinoo kutub xor ou noqdo oo isagoo cilmi yaqaano uusan xaqii ka leehay sifada hore waa sifada nasaarada iyagu jahli la dhunsan yihiin tilmaanta kalena waa tilmaanta yahuudda waxaa weeye iyagoo aqoon leh ayaysan cilmigii iyo xaqii aysan ku camal falin marka nebigu calayhi salaatu sala labadaas waa ka nasahan yahay idan cilmi buu leeyahay oo ilaahay subxaana wa tacaala cilmi uu ku shubay oo waxyiga ugu weyn oo kitaabka qur-aanka iyo xikmada oo sunnada nabiga calayhi salaatu salaam ayaa lagu soo dejiyey mana ka habaabinoo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxa lagu soo dejiye qofka ugu horreeya ugu camal fala asaga weeye wixii hala rumeeyo la yidhaahdo cidda ugu horrayso rumayso waa asaga waxaan hala fartoomo haddii la yidhaahdo cidda ugu horraysoo fartoonta oo fulisa waa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan ha laga haro haddii la yidhaahdo cidda ugu horraysoo ka harta waa nabiga calayhi salaatu wasalaam marka baadinimo oo aqoon la-aan inuu ku dhumo ama isagoo yaqaana intuu diintii ku camal fali waayo inuu maaragtay sidaa ku dhum waa laga anfiyey waxa lagu dhaaranaya waa xidigaha markay dhacaan sababtoo xidigahan iyo socodkooda waa mucjiso weeye waxa loo dhaarayana waxaa weeye in la sugo nabiga calayhi salaatu wasalaam toosnaantiisa iyo istiqaamadiisa iyo bi-aabi ummi sala allahu calayh wasalam inuu hanuunsan yahay waxa lagu dhaaranayo iyo waxa loo dhaaranayana calaaqaa ka dhaxaysa waxa lagu dhaartay waxaweye waa xidigaha cirka qurxiya ayaa lagu dhaartay wanajm ilaa xidigu waxa weye ziinatun lisamaa wey waxa dhaarta loo dhaarayana waxaweye in la sugo waxyi marka calaaqada ka dhaxaysa waxaa weeye xidiguhu waa cirkay qurxiyaan oo iftiimiyaan waxyiga iyo cilmiguna dhulkay iftiimiyaan haddii meel cilmi ilaahay iyo diin iyo iimaan aysan ahayn meesha ma khayr bayaan wuxuush booli dhac zino qowmuluud khamracab qashin wax kastoo ma yaalin meeshaan ilaahay rasuulkiisa laga aqoon iyo diin iyo sharci iyo xalaal iyo xaaraan soo maa iyo isdil iyo dhac iyo kufri iyo bakti oo dhan laakiin meesha ilaahay laga yaqaano axkaamtiisa laga fulayo sow nadaafad iyo dahaaro iyo daaco alle subxaana wa tacaala iyo fuxsigoo laga fogaado iyo waxaasoo dhan soo ma yaalin idan waxyiga iyo diinta waxbay dhulkii qurxisaan dhulkii meesha shareecada lagu camal falayo waxbaad arkaysa haddii hadda maka iyo madiine aad tagtay oon xoogaa dowladdaasi ay waxxun diinta kala nadaamiso ama meel dadka muslimiintaah oo sunnada ay ku badan tahay khayr badan baad ka arkaysa meel ama dhul gaale haddii aad tagtay ama meel diinta ilaahay jaahi laga yaho diin aan loo aabayeelayn maxaad fisqi iyo foolxumo iyo kufri iyo wasaaqnimo maxaa ku arkaysaa xisaab ma laha idan calaaqaa ka dhaxaysa wanaj baan ku dhaartay idaa hawaa markuu dhacee maa dalla saaxibukum saaxiibkiina oo nebi maxameda ma uusan dhuminin oo aqoonlaan uma uusan dhumin wamaa qawaa mana habaabino asagoo aqoon leh wixii uu yaqaanay kascad ugama uusan leexano maaragtay baadilnimo iyo maaragtay qallooca u qastana ma aysan qabsanin midda kale wamaa yandiqu mana ku hadlaayo cani ilhawaa waxa naftiisu jeceshahay ka aada ka hadli maayo iyo dana adduunyo iyo masaalix shakhsiya ma ka hadlaayo waxa uu ku hadlaa waxaa weeye waa waxyo in huwa maa huwa ma ahan waxuu ku hadlayo iyo waxuu samaynayo oo dhan ilaa waxyun wax loo waxyooday oo si qarsoon ilaahay u soo gaarsiiyey kaasoo yuuxaa loo waxyoonayo idaa nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii qur-aanku waa waxyigii ugu weynaa weeye sunnadiisiiyo hadalkiisaoo dhanna waa waxyi waa la qoray sidaa darteed cabdullaahi ibni camar ibni caas ayaa wuxuu yidhi kunta aktubu kullu shayin asmacuhu min rasuuli illaahi sala alla calayh wasalam wax alla wixii nabiga aan ka maqlo waan qori jiray uriidu an axfadahu anoo raba inaan xifdiyo fanahatnii qurayshun quraysh waa iga reebto qaaluu faqaaluu waxay yidhaahdeen innaka taktubu kulla shayin tasmacu min rasuuli illahi sala alla calayh wasalam wax kastood nabiga ka maqasho miyaad qoraysaa warasuulullaahina basharun ou yahay yatakallamu fi lqadabi isagoo cadhaysan oo xanaaqsan oo hadlaa dhici kara ee see u qoraysaa wax kastaba fa amsaktu cani ilkitaabi qormada ayaan iska dhaafay fadakartu dalika lirasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii waan u sheegay faqaala markaasuu wuxuu yidhi uktub qor fawaladii nafsii biyadihi allihii gacantiisa ay naftaydu ku jirtaan ku dhaartee maa kharaja minii ila alxaq wax xaqa maan wax kale ima soo baxaan haddaan xanaaqsanayo haddii kale haddaan kaftamayaba xaq un baan ku hadlayaa marka waa xikmo iyo xaq wuxuu ka hadla nabigeenu calayhi salaatu wasalaam idan hawo waa ka fog yahay haddii aayad tahaba dee hawo maal dhihi karo axaadiidta nabigana haddii ay ka ansaxdo oo sanadkaas uu ansaxo waxaa weeye waa xujo wey in la xujaysto wixii khabarahu noo sheego in la rumaysto wixii xalaalahu noo xalilo in la xalilo wixii amara inaan samayno wixii nahyoona laka reebo oona laka xarimano inaan ka joogsanano dadaa waxay yidhaahdaan annaga qur-aanka bisaan qaadanaynaa sunnada ma qaadanayno dadkaas nabigu waa ka digay calayhi salaatu wasalaam isagoo iyagoon imaanin wuxuu yidhi alaa yuushiku waxaa dhici kartou dhahay maaragtay in la arkabou dhahay rajulu nin muttaki'an calaa ariikatihi sariirtiisa isaga jiifa magarta iska raaxaysanaya yaquulu maa wajadnaa fii kitaabi illahi akhadnaahu kitaabka alla wixii ka hello waan waa qaadanayna wamaa laa waxaanaan ka helina dan kama lihin markaas wuxuu dhahay alaa wa innii uutiitu lqur'aana qur'aankaa la isiiyey wa midluu macahu iyo wax la mida oo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam sababtoo axkaam badan oo qur-aanka lagu sheegay sunnada ayaa qeexday oo caddaysay ziyaadana waa lagu daray sunnada waxaa weeye qaar qur-aanku wuxa uu sheegay ayay adkaynaysaa u sheegaysa qaarna wuxuu qur-aanku uu sheegay sii fasiraysaa sida salaadda iyo shuruudaheeda iyo arkaanteeda owqaadeeda iyo xajka iyo qaarna waxaanba qur-aanku ku jirin oo cilmi ziyaado ah ay noo sheegaysaa sida axaadiid in badan axkaam fara badan iyo caqaa'id badan oo markaas qur-aanka aan ku caddayn inkastoo ishaarayo axaadiidta ayaa marka caddaynaysa hadalkaasna imaamu shaafici iyo kayrkiis ayaa ku hadlay marka sunnada qofkii dhayalsada waa qof waxyiga beeniyey oo nabigeena ku ciyaara calayh isalaatu wasalaam wamaa yandiqu kumana dhawaaqayo cani ilhawaa in huwa hawo kama hadlayo marka wax alla wixii nabiga ka yimaada waa hawo inaysan ahayn in la ogaado ay xaq yihiin in huwa maa huwa ma ahano ilaa waxyun waxyi maahane yuuxa oo loo waxyoonayo haddaba waxyigaan mastarkiisu waa xaggee xagow ka soo fulaa waxyiga ma wax shayaadiin meelaha ay ka soo qarqarooftaya sida kuhaanadaoo kale ah mase waa wax mastarkooda iyo manbacooda iyo meeshay ka imaanayaan la hubo waa wax mastarkooda la hubo malaku jibriilaa baray oo nabigu indhihiisa uu ku arko sifadii ilaahay uu ku abuuray oo lix boqol oo garab asagoo leh ayuu ku arkay uu yaqaano shayaadiinna sidaa isuma ekaysiin kartaa layahi callamahu qur-aankan iyo waxyiga waxaa baray shadiidulquwaa mid aad u xoog badan duu miratin mid qawi ah oo qurux badan oo akhlaaq wanaagsan fastawaa wuu kor noqday soo maaha fastawaa wuu kor noqday oo istiqraaruu kor ku sameeyey walxaal huwa asaguna bilufiqi jihadii uu ku sugan yahay alaclaa oo sarraysay jihadan qoraxda ka soo baxdo cirkii dhulka u naxaysa oo saa uga soo daadega marka saanuu cirka uga yimid saanuu uga soo daadega marka wa huwa asaguna bilufuqi jihadii uu ku sugan yahay ufuq waa meesha cirka dhulka aad mooddo inay iska qabtaan oo kale oo ku sugan yahay halkaasoo marka uu korkiisa u ka muuqda nabiga calayh isalaatu wasalaam uma danaa waa u soo dhowaaday nabiga fatadallaa waa u soo dhowaaday fa kaana wuxuu ahaa intuu u soo jirsaday qaaba qowsayni qaanso maaragtay laba qaanso qadarkood qaabku waa qadarkooda ow adnaa ama ka dhow qaaba qaaba alqows yacnii qadru alqowsaa looga jeeda qaanso qadarkeedoo kale macnaa waa laba qaanso ama qaabulqows waxaa la yidhaha yehe qaansadu waxa weeye laba afay leedahay oo saan u soo goda meeshaan dhexbartankaana oo xarigga boqonka markuu uga xihan yahay meeshaan dhexbartankaana oo fallaarta la dhigo intaana waa nus intaana waa nus macnaa nuskaana qaabu qowsaa la yidhaahdaa nuskaana qaabu qows laqaansadoo dhanna waa qaabu qowsay ilaa waa daa'iro kaamilo wey soo maaha daa'iro kaamilo daa'irada markii saan loo dhex mariyey qudrigaan intaana waa nis soomahan intaana waa nis soomaaha qaansadii marka waa laba bar marka intaana qaabaa la yidhahdaa intaana qaabaa la yidhahdaa taasna waa la yidhaahdaa ama qaaba qowsayni qadra qowsayn laba qaansooo la isku daba taxay intay jiraanoo u soo jirsaday macnaa aaduu ugu soo dhowaado ishsoo u soo galo waay halkaasoo ka yimid waa is ufuq oo dhanoo isku soo aadeen waa u soo dhowaaday ilaa adiga wax laba dhudhun saddex dhudhunoo u soo jirsaday macnaa wuu yaqaanaa oo la hadla u arkay ma ma garan fa owxaa markaasu wuxuu u waxyooday ilaa cabdi yacnii maaragtay ilaahay amarkiisa iyo ilaahay u soo dhiibay ilaa cabdihi addoonka alle wuxuu u waxyooday jibriil maaragta maa owxaa wuxuu u waxyooday oo weyn oo qur'aanka ah iyo suuraddan ah waxaasu u waxyoodaa la leeyahay idan nabigu calayhi salaatu wasalaam masdaru talaqiga meesha uu waxyiga kala kulmo waa shay cad oo asal iyo raad laho la yaqaano waayo malagii jibriil ahaa oo u waxyoonayay oo isagoo weyn intuu kor ka soo daadegay oo dhinacaan ilku wareertaga oo qorraxdu ka soo baxdo isku soo ballaariyay isagoo weliba kor saa u jira waa u soo dhowaaday waa u soo dhowaaday ilaa indhihiisa u arkay markuu u soo dhowaaday ayuu waxyigii allo qur-aanka u sheegay soo maaha waxyi aad iyo aad u weyn ayuu u sheegay ee hadha waa noo imaan doontahay adinku maxaad haysaan asnaamtan aad caabudaysaan yaa wax u waxyooday maxay yihiin maduray heli karaan ma nacfay heli karaan callamahu waxaa baray shadiidulquwaa mid awood leh duu miratin awood leh miradu waa xoogga wey nabigu waxuu dhaha calayhi salaatu wasalaam laa taxilu sadaqatu lighaniyiin qof hani ah zakada xalaal uma ahno oo isku filan asagu walaa lidii miratin qof awood u saaxiiboo sawiyin oo haddana lug iyo midna aan la'ayn ee lixdiisa lixaad qaba uma ah marka mirada waa qofka xooggiisa u dhan yahay ee quruxda badan ee akhlaaqda badanna waa la yidhaahdaa marka jibriil waa xoog badan yahay waa qurux badan yahay waa maaragtay suuraddiisa way wanaagsan tahay waa akhlaaq fiican yahay saas camala laga wadaa duu miratin oo xoog leh akhlaaq wanaagsan leh quruxsan oo bilicsan wey fastawaa wuu kor noqday istawu waxaa qofku wuxuu marku meel kore oo saa ugu sugnaado waayo macnaa istaqara fi lirtifaac meeshii kore oo nabigu korkiisa ahaa ayuu maaragtay ayuu ku sugnaaday oo kor ku noq oo ka muuqday wa huwa isaguna bilufuqi laclaa jihadii sare isagoo ku sugan oo dhinaca bariga ah kusoo qorax ka soo baxa halkaa markuu isku soo gaafay dhinacaan uma danaa waa soo dhowaaday nabigu u soo dhowaaday fatadallaa waa soo raaraxsan oo aada ugu sii dhowaaday fa kaana marka qadarku u soo jirsada nabiga waxay ahayd qaaba qowsayni ay qadra qowsayni laba qaanso intii la-eg waa adiga laba dhudhun saddex dhudhun meelahaas ow adnaa amase uga dhow fa owxaa wuxuu u waxyooday ilaa cabdihi addoonka alleh oo nebi maxamed wuxuu u waxyooday asagoo idan xagga alle ka watoo xaggan laga soo diray maa owxaa wuxuu u yaxoodo waxyi weyn marka waa la qariyey si waxyiga loo weynayo la yidhahdo wax weyn baa meesha ku jira oo loo waxyooyo haddaba nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadduu arkay jibriil waxaa jira qof wuxuu arko aan qabo kelin oo asaga dhantuu isdaraan daro maxaa artay ma ogi dhahaayo soo maaha nabigeenna saas maahana ama wuxuu asagu arkay hadhuu isbeenisanayna waxba ma arkinba odhanaya marka nabigeenna saas maahano maa kadaba alfu'aadu qalbigiisa ma uusan beeninin maa ra'aa wuxuu arkay macnaa ma uusan qaba waayin waayo beenna kaba sheegin sababtoo dadaa waxay arkaan ka been sheega soomaan aba qaban waayo marka nabigu wuxuu arkay ma labdi weyninoo nabiga ilaahay khalqi iyo khuluq iyo fahmo kaamilou ilaahay siiyey marka wixii uu arkay wixii loo waxyooday jibriilkou arkay xaqaa'iqdii nin qaba waayey oo markaas ka been sheegay ma aha ee si fiicanoo u soo labdiyey oo u soo xafiday wax kastaba si fiicanoo run uga sheegay maa kadaba alfu'aadu qalbigiisa ma beeninin maa ra'a wuxuu arkay kamana been sheegin nabigu marka xaqaa'iqii yaqiinu haaya calayhi salaatu wasalaam adinkan xunkaa kufaaru qurayshu meelaha soo indha fiiqan maxaa haysaan la leeyahy eish cindakum maadaa cindakum min alcilmi muran iyo hagagaa la taagantihiine afa tumaaruunahu ma kula murmaysaan calaa maa yaraa wuxuu arkay wuxuu arkay ouna arkaayo ilaa nabiga calayhi salaatu salaam laa yaziilu laa yazaal kama zuulayo inuu jibriil u imaanaayo suurad kala duwan u imaanaayo waxyiguu imaanaayo mucjizaad ilaahay kala tusaayo marka waxna waa arkay waana arkaa intuu nebi yahay nabiga calayhi salaam waxyaala cajiiba oonan arkaynin ayuu nabigu arkaa adinka haddaanan wax u jeedinin oo indhihii oodan waxba uga jeedin ciddii wax aragto ilaahay wax tusiyey maa leedii waa beenta waxba ma arkin afa tumaaruunahu ma kula murmaysan calaa maa yaraa wuxuu arkay adinkoon xujo iminahayno hagag iyo muran cidlo ah maad kula muraysaan qiraa'o kale waxay leedahay afa tamruunahu calaa maa yaraa ey afa tajxaduuna ma diidaysaan calaa maa yaraa wuxuu arkay maa ku diidaysaan waxaa leeyahy weliba halkaas keliya mar ma uusan arkin jibriil mar kalena waa arkay walaqad ra'aa nabigu wuu arkay hu jibriil naslatan ukhraa mar kalou akray ay maratan nasl macnaa mara ukhraa ayuu arkay xaggou ku arkay waa hamiinkii israaha micraajka markii la dheelmeeyey ilaa jibriil suxbadiisou la ahaa min makow kala yimid baytulmaqdisou la yimid waa la tukaday samadaa la korsiiyey min samaa dunya ilaa samaau saabica sidrati almuntaha ayuu la tegay markaasuu ka haray meel aan la dhaafi karin halka marka uu tago ka haray walaqad ra'aa nabi maxamed wuu arkay hu jibriil calayhi salaatu wasalaam allah yeele naslatan ukhraa mar kale xagguu ku arkay cinda sidrati almuntaha geedda gobkaa ee wax walba ay ku dhammaadaan maxaa ku dhammaada wax alla wixii maaragtay dhulka laga qaado ee acmaal iyo waxyaalo ilaahay loo gudbinaayo halkaas aa la geynaya ka bacdi kor malaa'igtaalculuwi malaa'ig la yidhaaha jirto oo xowla alcarshi iyo joogto ma garata malaa'igtaasaa sii qaadaysa ilaa malaa'igna malaa'ig hoose waayo oo dhulka iyo xirka hoos ka shaqaysa malaa'igna maaragtay xaafiino xowla alcarshi waayo malaa'ikatulculuwiyaa la yidhahdaa malaa'igtaasaa la gadoomaysa waxay malaa'igtaas ay alla ka soo qaadaan halkaasay malaa'igta ku saabsan ugu gaddoonsiinaya marka lama dhaafi karo cilmiga makhluuqa halkaasuu ka egyaha lama dhaafi karo ma garanta saasaa sidratulmuntaha loogu bixiyey cinda sidratilmuntaha geeda gobka oo wax kastaba ay ku intahoodaan oo wixii acmaashii iyo wixii dhulka laga qaadayo fartuumihii halkaasaa ciddii kushuq loo guddoonsiinaya kor wixii laga keenana meeshaasaa wixii dhulka iyo samaawaadka shuqulle lagu soo gaddoonsiinay caalamka ilaahay mamlakadiisa maxaan ka ognaa subxaana wa tacaala qofaa intou maaragtay billad xun oo dhiso xoogaa fiyooro ku tartaalo afar askari meesha uu taago oo ku leeyahay boqorrada adduunyada ugu weynaana bal ilaahay cirkaan iyo dhulkan iyo kursigoo ka sii weyn iyo carshiga iyo waxa malaa'ig tasbiixsanaysa iyo quruxda iyo jamaalka waxa la qiyaasi kara maa subxaana allah mulkiga ilaa wax la qiyaasi kara maa cindahaa geeddaas goobkeeda waxaa ahaaday jannatulma'wa jannatulma'wa ahaatay jannadii loo dunmaayo oo muttaqiintai u dunmaayeen halkaasi ahaatay ilaa naarta hoose jirtaa taxta alard jannaduna koray jirtaa firdowsaa ugu sarrayso wuxuu dhahay carshuhaa saqfuhaa carshu raxma sanqaafkeeda kor raxmaa carshigaha ah sanqaaf u ah carshigana ilaaha ka sarreeya marka saasii muttaqiintu ilaahay ugu dhowaanaya ina almuttaqiina fii jannaatin wanahar fii maqcadi sidqin cinda maliikin muqadir alla u dhow yahay sababtoo carshigay hoos harsanayaan wallahu subxaana wa tacaala fooqa alcarsh carshi uu ka sarreeya subxaana wa tacaala marka alla u dhow yahay cindahaa waxaa ahaaday agteeda jannatulma'waa jannadii loo dulmaayey ayaa ahaaday goormou arkay id yaksha sadrata markuu geedda gobkaa daboolay maa yakshaa wixii daboolay waxa daboolay marka waxaa la yidhahdaa nabigu wuxuu yidhaahdaa faraashun min dahab waxaa weeye faraash baa waxyaan balanbaalisooyinkaanasoo kale sooma arka oo sidoo kale dahab ah oo camal ah ayadii dhammaa isku xarka iyo caleen wada dahab camal ah malaa'igtiiyo aad u malaynayso sida maaragtay geedaha waaweyn ay shimbara isaga leeyahay malaa'igta isaga la liisay waxyaalo quruxa lagu yaaciyey malaa'igtiiyo maa tidhaahdaa maaragtay waa geediyo la qurxiyey alwaan waxau dhahay maa adri maa hiya waxyaalo aniga aanan oqoyno maaragtay midaba kala duwan ah ayaa ilaahay maaragtay uu ku daboolay saasoo dhaa nabiga calayhi isalaatu wasalaam weliba markaasaa waxaa la siiyey saddex baa nabiga la siiyey markuu hamiinkaas tegey ucdiya salawaatu lhamsu salaadaha khamsada iyo khawaatiima suwarati albaqara waxaa kaloo la siiyey wagufira liman laa yushriku billahi shay-an min ummati almuxamaa qofka muwaxidka ah oo ummaddiisa ka mid a aakhiritaanka hadduuba muwaxid yahay xataa kabaa'ir hadduu la yimaado aakhiritaanka in loo dhaafay waa hadiye aad iyo aad u waaweyn maaragta ilaahay hanoo dembi dhaafo subxaana wa tacaala id yakshaa markuu daboolay asidrata maa yakshaa wixii daboolay marka malaa'ig miyaa tidhaahdaa sidii shimbirihii camal wada qurux badan ma waxaa tidhahdaa dahab oo maaragtay sidii bahashan faraashadaahoo balanbaalisaa quruxda badana iyadoo dhanba dahab camal ka samaysa wa ma waxaa tidhaahdaa maaragtay alwaan qurux badanoo ilaahay uu ku qurxiyo oo ku sharaxay adiga wax la sheegi kara ma aha quruxdeeda ilaaha sharaxay subxaana wa tacaala haddaba nabigu haddii uu markaa hamiinkaa jibriil arkay oo sidratulmuntaha iyo waxyaalo badan ou arkay maa zaaqa albasaru araggiisa ma daraandarin oo macnaha zayqu waxaa weeye wixii arag lagu yidhi inaad ka gaabiso oo si fiican u arki weysidoo mid iyo mid uga leexso wixii aad labdhi weysid waay marka arag simbirraxasho kuma dhicine si fiicanoo isaga waxuu arkay wamaa daqaa mana xadgudbin oo wix aan arag la dhihinoo loo dirsan ma ku mashquulin waana adabta waa adiga hadda guri haddii lagu soo geliyo ma garan oo marti aad tahay ninka guriga iskale meeshuu ku fariisiiyo iyo meeshuu kuu idmo iyo dhinacu ujeesaad ku jeesanaysa ma aan hadhow intaad dalaq dalaq tiraado qolka jiibka iyo meelo aan loo baahnayn inaad geshid sooma aan soomaa rasuulkeenna calayhi salaatu salaam markii la dheelmiyey wixii la tusiiyo la yidhi isha ka buuxso isha ka soo buuxsada wixiina si fiican u dabdiyo waxaan loo dirsanay indhihiisa lama uusan aadin nabiga calayhi salaatu salaam marka waxay culimmadu yidhaahdaan waa aadaabta iyo maaragtay akhlaaqda usluub wanaagga iyo maanta ma arkaysaa dakaha meesha aad iyo aad ugu fiican marka waxay yidhaahdaan ra'aa jannata alma'wa wamaa fowqahaa walow ra'aa hayrahu maa qad ra'aahu lakaaha waxau arkay nabigu jannatulma ou arkay wixii ka sarreeyey walow ra'aa hayruhu hadduu arki lahaa cid kale maa qad ra'aa wuxuu arkay latahwa wareela isku dhadaladala isku dhex yaaci lahaa majnuuna uu ka soo bixi lahaa wuxuu xamili kar maba ahanba maskaxdiisa iyo caqligiisa laakiin nabigu ilaahayna khalqa kaamiloo ku abuuray iyo sharaf haddana waa waxyi waa mu'ayid min cindi illahi ilaahay xaggiisa ilaahay ka aydaya markaasaa waxaa la leeyahay laqad ra'aa nabigu wuxuu arkay hamiinkaasa dheelmiyey min aayaati rabbii rabbigiisa aayaadkiisa alkubraa aayado waaweyn ou arkay jannadii iyo naarkii iyo sidratulmuntaha iyo waxyaalihii cajaa'ibahu soo arkay iyo samadii ambiyadii oo nin walba uu ku sii salaamay iyo dadka qaarkoodoo dunuubta lagu ciqaabayo zunaadii iyo kuwii dadka ayaguna xaman jiray oo cidiyo nuxaasa ma garatay isku waxaynay waxaasoo dhan buu arkay sidii loo cadaabayo iyo waxyaala cajaa'iba ayuu nabigu uu soo arko calayhi salaatu wasalaam oo jannadii intuu galo carradeedii uu saan yidhi oo arkay turaabteeda inay lu'lu ay ka samaysan tahay qururax lu'lua camala quruxdeedaba iyo misk ay ka samaysan tahay ayuu soo arkay nabigu calayhi salaatu wasalaam haddaba sida saxiixa ru'yadan wuxuu arkay nabigu calayhi salaatu wasalaam waa jibriil sidaas waxa uu nabi arko leeyahay maarata yacni marka la leeyahay subxaana wa tacaala walaqad ra'aahu naslatan ukhraa soo maaha ou arkay oo leeyahay duu miratin fastawa blufuq ilaclaa uma danaa fatadallaa fakaana qaaba qowsayn u adnaa waxaan u soo dhowaaday oo arkay inuu malaku jibriil ou yahay sidaasaa saxaabada in badan caaisha ibn mascuud ay ku tahay caaisha weli waxay tihi qofkii yidhaahda anna muxamedan ra'aa rabbahu faqad acdama alfiryata cala allah ilaahay wuu ku been abuur qofkii yidhaahda bay tihi in nabigu waxbuu qariyey waxyiga ilaahay been buu ka abuurtay haddou waxyi ou qari lahaa cabasa watawallaa oo qarin lahaa iyo aayaaddii lagu canaantoo layidhi watakhsha annaas wallahu xaqu an takhshaa qisadii zayd ibnu taabic wax uu qarin lahaa qofkii ku yidhaahda qaybkuu og yahana been buu kuu sheegay ma garat ina allaha cindahu cilmu saacati wayunazilu lgayta yaclamu maa fi larxaam wmaa tadri nafsu maadaa tagsibu hada wamaa tadri nafsu biayi ardin tamuut ibnu mascuudna sidaas oo kale markii la weydiiyo la yidhi aayaddan loo soo daliishadoo la yidhi ilaahu arkana waxay tidhi anaa nabiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam marka haddii aan weydiiyana nabigu wuxuu ugu yidhi anigu jibriil baan arkay ibnu mascuud sidaasoo kale caaisha ayuu yidhi jibriilow arkay ee alla ma arkay abu dar isaga waa la weydiin inaa wuxuu yidhi haddaan rasuulka arki lahaa calayhi salaatu wasalaam waxaan weydiin lahaa waxbaan weydiin lahaa so yidhi maxaad weydiin lahays waxaan dhihi lahaa hal ra'ayta rabbaka imaam muslimaa wariyey qisada caaishana bukhaari ayaa wariyey rabbigaaga ma aragtaan dhihi lahaa leylat alisraa markaasuu yidhi anaa weydiiyey muxuu kuu yidhi wuxuu yidhi nuurun anay araah seenu arkayaa nuur ay xijaabuhu nuur fa kayfa araahu nuuraa ku xijaabana see baan u arkaya ibnu cabbaas isaga waxaa laga sheegay laba qowl inuu yidhi marra qalbigiisoo ku arkay marna waa arkow marna muxuu yidhi qalbigan ku arkay marna maxaan ku arkow yidhi waa arkow yidhi waxay dhaheen culimmadu marka waxaa lagu xambaarayaa inuu macnaa qalbiga uu ka arkay manaa qalbigu basiiruu leeyahay qalbigaa ilaahay ka tusiyey subxaana wa tacaala indhihiiskuma usan arka idan ibnu cabbaas iyo caaisha iyo culammada maxay isku waafaqeen inuu jibriil arko allihiis oo arka abu dar xadiiskiisana waxaa laga fahmayaa inuu caaisho waafaqsan yahay oo uu leeyahay nabigu nuur aniga si aanu arkara nuuraa ku xijaaban soo laba maaha ibnu cabbaas laba hadal waayo hadal wuxuu leeyahay qalbigiisoo ku arka idan hadalkii caaisho iyo ibnu cabbaas iyo ibnu mascuud iyo abudar ma khilaafa marna wuxuu leeyahay waa ark marka idan maadaama ibnu cabbaas laba qowl uu leeyahay waa arkadan waa mutlaq tii horena waa muqayad iyadu waxay ku qaydneed ku xirneed qalbigan ku arka soo maaha middaan mutlaqaa taasaa lagu qaydaa waxaa leeyahay marka idan qalbigiisoo ku arka idan waxaa saxa marka raajix culimmadu ay xoojiyaan nabiga calayhi salatu wasalaam adduunyada inuu rabbigiisu arkay laakiin qalbigiisana waa ka arkay ru'yana waa ku arkay oo nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wuxuu dhahay ataanii rabbi rabbigaygaa wuxuu ii yimid buu dhahay ma garat alleylat calaa axsani suura suurad midda ugu fiicanuu igu yimid markaasuu wuxuu yidhi ma taqaana bima yakhtasimu lmala'u lacla dad kasaro malaa'igta ay cinda rabbika waxay uga doodayaan ma taqaana ma aqaanow dhah fa wadaca yadahu bayna katifi halkaa labada garabka dhexsuu iga saarow dhah xataa wajadu wajadtu barda ilaa qabowgiisii aan ka helay bayna tadiyi halkaan isoo qabowday oo macnaa xikmay ugu soo shubantay mar dambeu i weydiiyey wuxuu yidhi maxaa laga doodaya faqultu fi lkafaaraat kafaaraadkaa laga doodaya kafaaraadkuna waa maxay waa masaajida lagu nagaado waa dembi dhaafay leedaha waxyaala dembiga lagu dhaafo iyo masaajida loo socdo salaad salaad lagu sugo isbaaqul wuduu'a waxyaalaha maaragtay dembi dhaaf kaleo acmaasha khayr ka badan taasay ka doodayaano mid walba ajarkoodii iyo waxyaalahaas ayaa la qoondhaynaya idan meesha haddii aan soo khulaasayno caaisha ibnu mascuud waxay dhaheen jibriilow arkay ilaahay ma ark abudar qisadoodana waxaa waye qisada caaisha bukhaarigaa wariyey abudar wuxuu dhahay rasuulkan weyd wuxuu dhaha nuur saan u arkara nuura iiga xijaaba idan asagana qowlkiisu wuxuu la mid yahay qowlkii caaisha ibnu mascuud ibnu cabbaasaa kuu soo haray ibnu cabbaas mar wuxuu leeyay qalbiguu ka arkay ra'aahu bifu'aadii marna ra'aahu uu leeyay idan yuxmalu lmutlaq cala almuqayd waxaan leenahay qalbiguu ka arkay idan qalbiga inuu ka arkay iyo maxaa noo sugan iyo inuu ru'yo ku arkay ma garan taasaa marka noo sugan idan aayaddu waxay ka sheekaynaysa marka uu arkay nabiga calayhi salaatu salaam waa jibriil waay laakiin hamiinkaas alla waa u dhowaaday sida xadiidka israa qisatu shariif ku sugano oo marka alla uu la khidaabay oo la hadlay oo salaadaha lagu soo farad yeelay ma garan inuu alla u dhowaado waa wax jira waa hamiinkaas hal mar laqbaa aan ku celinoo callamahu waxaa baray nabiga shadiidulquwa mid xoog badan oo jibriila kaasoo duu miratin awood u saaxiiba iyo quruxya wanaag fastawaa maanta ma arkaysaa kor noqday oo oo maaragtay aad u kor noqday asagoo maanta ma arkaysaa jihada ku sugan wa huwa isaguna bilufuq ilaclaa jihadiisana asagoo ku sugan ayuu korsaa ugu soo daadegay uma danaa wuu soo dhowaaday fatadallaa wuu soo raaracsa macnaa wuu sii dhowaaday fa kaana wuxuu ahaa minhu xaggiis wuxuu u jirsaday ha u qadaran qaaba qowsayni laba qaanso qadarkood qaab macnaa qadra qowsayni waa qadra waa qaanso qadar laba qaanso qadarkeed ow adnaa mase uga sii dhow fa awxaa wuxuu u waxyooday ilaa cabdihi addoonkiisii maa awxaa wuxuu u waxyooday marka tacdiimaa ku jira waxa u waxyooday wax weyn haddaba waxaan idiin sheegaynaa nabigu wuxuu arkay waa sugee maa kadaba alfu'aadu qalbigiisi ma beenin maa ra'aa wuxuu arkay si fiican buu u sugay runbowna ka sheegay mana uusa beenin ee afa tumaaruunahu adinka makula murmaysaan haddaa reer quraysh tihiin calaa maa yaraa xaqa uu arkay walaqad ra'aa weliba markaas keliya maahana wuu arkay moxamed calayhi salaatu salaam hu jibriila naslatan ukhraa mar kaleu arkay cinda sidrati almuntahaa geedka gobka la yidhaahdo ee lagu ekaado ee wixii dhulka laga qaado ay ku ekaadana halkaas lagala gadoomo wixii cirka ka yimaadoo malaa'igta culuwiga ay kor ka keenaanna halkaa hoos looga soo dejiyo cindahaa agteeda xaalo ay ahaatay jannat alma'wa ilaa sida runtaa jannaad samaa'u saabicay ku taala shamaa'u saabic waxa ka sarreeya waa carshi iyo kursiga soo maaha jannadiina marka carshigaas sanqaaf u ah halkaasay marka ay jirtaa soo maaha marka de waxaa la rabaa himmadda in kor loo yeele anaanufka dhulka inaan iska dhaafno bal fiiri meesha laga shaxayo annakuna shilil xatooyaa iyo adduunyo iyo qururufa maahane oo musqusha la geynayo maahane wax kale ma naqaano meesha laga shaxayana bal fiir jannadii iyo kor iyo sidratulmuntaha waxaa la rabaa inaan guurno himmadaas halkaas yeelanno ee saan uga camal fal lahayn u gaari lahayn aan ku dadaalno taasna qofkuusaal waa sahlan tahay ilaahay rasuulkiisaoo la rumeeyo amarkoodaoo la qaato nahyigoodoo laga haro iyo annagoo alla barinima la nimaano badan fursaddiina waa joognaa haddana cashr lawaakhiri ayaaba soo gelaysa habeen dambe wixii laga yimaado ilaahay marka meelahaa sarsare allaha na geeyo jannatulma'wadaas allaha na geeyo cindahaa agteeda ay ahaatay jannatulma'wa id waqti bou arkay yakshaa ou daboolay asidrata geedda gobta maa yakshaa waxa daboolay oo waxyaalo balanbaalis oo dahaba iyo malaa'igtiiyo sidii maanta ma arkaysaa shimbiruhu u fuufuushan iyo ilaahay oo sharaxo oo qurux ka buuxiyo waxyaalo adiga aan la malay karin oo qudrada allah subxaana wa tacaala hadda nabigu waxaa cajiibka badan oo arkay ama jibriil isagoo dhulka jooga oo arkay ama meeshaa uu ku arkay kor iyo caalamulculowi oo nabigu soo arkay calayhi salaatu salaam jannadii iyo sitrudmunta iyo waxyaalahaas oo dhanba maa zaaqa albasaru araggiisu ma ina daraan darin ina daraad haddii marka inta nuur laguu qabto adiga dhan aad wareerto wixii aad kala garan weysaa la yidhaahdaa marka indha daraandar kuma uusa dhicin wamaa dhaqaa mana qooqino wixii loo aragsiiyana si fiicana u qabtay waxaan loo dirsanna iskuma shuqlinba laqad ra'aa walle wuxuu soo arkay min aayaati rabbigii rabbigiisa aayadsa xaal ay ka mid yihiin alkubraa kuwa waaweyn oo weynankooda iyo cadamadooda madaxa laga qabsado jannadii iyo naartii iyo malaa'igtii iyo ambiyadii iyo iyo sidratulmunta waxyaalaha aan la sheegi karin ayuu maaragtay nabiga uu soo arkay markii hadda nabiga calayhi salaatu salaam la sugay xaqa uu ku taagan yahay ee samadaas la geeyey ee sidratulmuntahaa la geeyey oo gaalow adiga iyo asnaamtaada ay gaal iyo asnaamtiisa xaggay joogaan ayaga marka maxaad haysaana la leeyahay nabigu calayhi salaam xaqaa'iqdaasuu ku tugan yahay caa- ku sugan yahay caalamkaas culowigaaha la geeyey malaa'igta uu la xiriira ilaaha wax u waxyooda jannadiibuu soo arkay adinku marka maxaad haysaan idinka asnaamtiina maxaad tihiin afa ra'aytum bal ka warramahe ma u jeedaan afa ra'aytum ma u jeedaan bal ka warrama allaata laato iyo walcuzaa cuzo iyo wamanaata haalita iyo manaatihii saddexaad al-ukhraa oo kale maxay ilaahnimahay astaahilaan saddexdaan sanam waa saddex sanamoo ugu waaweyn oo gaaladu ay caabudi jireen asnaam mar rabtaa macnaheed inaad fahamtid waa sida ahlu khuraafada iyo qubuurta ugu ictikaafaan oy barakaadka ugu xirtaan oo masaajidda intay ka soo kacan ag fadhiistaan yaa masjid ka dheeraadayo mawlac ka hinraagay soomasadhen shaacirulislaam soo maa yaa masaajid ka dheeraadayo mawlac ka hinraagay qubuurtaa iyo waxaasi ag fadhiyaan marka iyaguna kacbadii intay ka tageen iyo diintii nebi ibraahim ayay asnaamtaasi ag fadhiisteen maa haadihi tamaatuulaka antum laa caakifuun midka ugu horreeya laataa la yidhaahdaa laata marka waxaa lahaan jiray qolada haqiif la yidhaahdo oo daa'if la dhihi jirtay qoladaas ayaa marka lahaan jirtay iyo wixii lamidahoo caabudi jiray ku dhaaran jireenoo ilaah ay ku faanaanoo beenbeena ayuu maaragtay ayuu ahaa markii la qabsaday oo laga raayana gaaladiina nabigu calayhi salaatu salaam wuxuu diray muqiira bnu shucba iyo abuu sufyaan ayuu u diro wuxuu yidhi soo burburi ilaa asnaamta iyo waxyaalaha la caabudo qashinka waa in la baabi'iyo marka saas weeye ahay ee cuzana qurayshaa caabudi jirtoo daa'if iyo maka agteeduu ku yaalay meeshaasuu ku yaalay quraysh iyo khusaaco qolayoodaa caabudi jiray marka qoladaasaa iska lahaan jirtay waa kii abuu sufyaan ku faani jiroo yidhi lana alcuzaa walaa cuzaa lakum adinka cuzo ma lihidin annaka cuzaan leenahay markii uxud xoogaa dhibaatada yarta muslimiinta ay soo gaareen markaasuu nabigu waxau dhaha calayhi salaatu salaam alaa tujiibuuh maa u jawaabtaanoo iska dhicisaan ninka markaasu waxay dheen maxaan dhahnaa qaquuluu allaahu mawlaana walaa mawlaa lakum annaga allaa mawlano oo naasir ah idinka wax idin gargaaray sanamxuna muxuu taraya amaa manaadka manaadku maka iyo madiino dhexdeeduu ku yaalay ows iyo khasraj iyo maanta ma arkaysa qabaa'il kale ayaa aad u weynayn jiray marka waa midka wuxuunu ahaa sanamka ugu weyn oo ugu shaydhaansan ayuu ahaa oo markay xataa kacbada u soo socdaan asagay ka soo xiro jireen xajka marka mid uu ku dhaartou ahaa marka saddexdaas sanamay lahaayeen nabigu calayhi salaatu wasalaam horta maaragtay laato waxaa soo burburiyey oo nabigu u dira calayhi salaatu wasalaam waxaa soo burburiyey wuxuu u dira nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u diray adiga nabigu qola u dira calayhi salaat waa la soo burburiyey manaata isagana marka waa la soo burburiyey gebigoo saddexoodiiba waxaa weeye dagaandigtaa laga soo dhigay waa laga soo burburiyey nacam afa ra'aytum bal ka warrama allaati waalcuzaa iyo wamanaata ahaalitat alukhraa iyo manaatihii saddexaad alakum haa allaata waxaa soo burburiyey ninka khaalid bin weliid ayaa loo diray iyo kooxaa loo diray markuu soo burburiyey ou geeday ahaayeen ou nabigu u yimi waxuu dhaa waa soo burburiyey markaasuu wuxuu yidhi maya u noqo markuu u noqdo wuxuu arkay kuwii sadanadii kuwa oo ku ictikaafsanoo qabriga oo khuraafaadka iyo waxaas qaraabiinta ka qaatay oo wax maaragtay kala xadxadaayo oo maaragtay ay rabaan inay qariyaan markuu u soo dhowaado wuxuu arkay naag qaawanoo timaha fidinayso wejiga carra isashuayso waa shayddaanad ilaa sanam kasta marka la caabudo shayddaanaa ku hoos imaanaya shayddaantii marka madaxa ka gooyo markaanaa dishow dhaa wixii hore waxba ma ahay tii kalena waxaa loo diray abuu sufyaan iyo muqiiranu shubca iyo manaatana loo diray ayaguna waa soo baabiiyey marka carabta qolo walba sanamkaasay leed laakiin kuwaas ugu waaweynaa marka kuwaasi maxay yihiin waay waxay yihiin hadda lama arko waxay anfacayaan iyo waxay dhihi karaan lama arko markaasaa haddana waxaa la leeyahay alakum adakaru walahu alunfaa tilka idan qismatu miisa markii la sheegay cibaadada ee aalihada ay caabudayaan inaysan waxba heli karin oysan xaqiiqana haysan ayaa haddana fikrada ay aaminsan yihiin ayaa waxaa ka mida ilaahay carruurow leeyahay weliba gabdhow leeyahay laba gooray marka khaldan yihiin sii shalay waa uquur aan ku soo sheegnay waa mar ilaahay in carruur loo sugo waa khalad haddana carruurta iyagu wiilashay jecel yihiin inay wiilashii ayaga ay doortaanoo gabdho ilaahay u sugaana waa khalad kale laba goora ilaahay meel uga dhacen subxaana wa tacaala alakuma waxaad leedihiin addakaru lab miyaad leedihiin walahu asagana ma waxaa u sugteen aluntaa dhidid tilka taadaas idan qismatun waa qayb liisa oo qalloocan weeye xataa adinkoo baadila baadilkii xataa si fiican aanaan garsoorina waa baadil oo jawr oo la socda iyo cadaalad xumaana leeyahay haddaba waxaad aad caabudaysaanoo laata iyo cuso iyo waxyaalaha dulkhulaso iyo oo isagana dows ay caabudi jireen iyo waxaasoo dhan in hiya maa hiya ma ahaanin ilaa asmaa'un magacyaal maahane samaytumuuhaa aad magacowdeen antum adinkii wa aabbaa'ukum aabbayaalkiina ood cusaa aad ku magacowdeen iyo laata iyo manaa sababtoo laata waxay ka keeneen min allah marka laata allah soo maahan magac dhadii kareen allaata ilaahay gabadhaahaya dheh alcuzza min alcasiizay kakeen waxay dheh alcuzza ilaahay gabadha ah manaata min almannaan allihii gallada badnaaya ka keenana waxay dheheen manaata tii gallada leh marka waa magacyaala isaga magacaabeen muxuu ilaah ka yahay dhagaxan muxuuse cizo uu ka og yahay iyo sharaf muxuuse gallad uu ku yahay soo wax isuma tari kare marka idinka oon magac beena iyo sifaad beena oon waxba ka jirin waaqicaan ahayn ayaad u bixiseen waa adoo hataa dhagaxaa siid u bixiya waxbau tari kara ay cirka dhulkau leey kursaas xunka caagga isagoo la soo dhalaaliyey haddaad tarad cirka dhulkau hantaa waxbau heli karaa waxba uma nadaystaa cibaado istaahilaa so been adiga aad dhodhoobtay soo maaha marka waa beentaa aad dhodhoobteen in hiya maa hiya ma ahaan magacyaalka asnaanta u bixiseen ilaa asmaan magacyaal samaytuma aad bixiseen antum adinka iyo wa aabbaa'akum aabbayaalkiina maa anzala allahu ilaahayna uma soo jirin bihaa ay bicibaadatiha in la caabudo min suldaana wax xujo ah xujo cad looma soo jirin ilaa xujadu waxay ku qumtay ilaahay keligii in la caabudo in yatabicuuna maa yatabicuuna ma raacayaan ila danna mala maahane iyo wamaa tahwa alanfus waxay naftoodu jeceshahay haddee danni xaqaa'ida iyo caqaa'idda waxba kama qaado yaqiinaa la raaca maaha laakiin haddaad mala raacdo iyo wax naftaadu jeceshahay hadhow meel xunay kula fadhiisanayaan in yatabicuuna maa yatabicuuna ma raaceen ilaa danna mala maahan iyo wamaa tahwa alanfusu waxay naftoodu jeceshahay markay mala raacayaan iyo wax nafu jeceshahay ma xaq iyo runay waayeen qofku waa loo cudur daari karaa hadduuse wax xaqa iyo run ou haysan inuu intuu iska wareero uun dhinac iska aado laakiin xaqii uu haysto iyo runtii hadduu been iyo balaayo aado ka warran qof u jeeda meeshii barwaaqadii iyo maaragtay ciddii meeshay jirto iyo magaaladii hadduu hawdaj cidlaa iyo baddaas hadda afka saara ka warran soo qof qaldan soo maaha barru najaadkiina waa u jeeda marka waa saas oo kale waa qof inta xeebta halkaan ku soo dejiyey markii war magaaladii waa tana aad mambaase aad yiri maya baddii isku yaaciyey marka halkaa isku yaaciye halaag oo barunajaadkii usoo bixay waana ogyahay barunajaadkii inuu halkaan uu yahay nacam walxaal in yatabicuuna maa yatabicuuna ma raaceen ilaa danna mala maahana iyo wamaa tahwa alanfusu nafta ay jeceshahay markay saas sameeyanayaanna xaq ma ay weynine walaqad jaaahum waxaa u yimid min rabbihim xagga rabbigood alhudaa hanuunkii baa u yimid haddaba waxaa la leeyahay waa iyagu baadilkan waa kuwa iska dhoodhoobtee baadil xaguu ku geynayaa mase qof walbaa wuxuu leeyahay aniga waxaan aniga aan samaysoo dhoodhoobtaa wax ii noqonayaoo natiija iga soo baxaysa may haddaad tiraada maanta shaqaa caradaas dhodhoobkeedan shaqciyada dahab ii noqone dahma kuu noqone may been wa amni linsaani qofka insaanka maxaa u waxaa u sugnaaday maa tabanaa waxuu jeclayso wax alla waxaa tirada waxaanaa diin ah oo ku badbaadaya hadhow dhag dhag dhadhag sixriya badbaado may kugu soo baxayaa may waa inaad runtii xaqaaiqda raacdo soo maaha haddii qofkii risqiisa raadsanayo inuu shaqaysto oo wax hujur kasuu raadso maaha qofkii badbaado raba dariiqii badbaada laakiin nin walba hawdaj cidla hadduu qarka saaro ma halaagu ka badbaadaya haddou waxaan uxayn dho waxbaan ka tabcanaya ma nacfiu ka helaya hadduu qofku fikrad qalada iska aaminana hadhow naarta iguma korayo wey sababto adiga waxaarti ma soconaysa xaqa ilaaha jideeya ku soco markaad wix ilaahay kuu jideeya ku socotid aad wanaag ku gaare wax adiga aad dhoodhoobato qashin waxba ku gaari maysid waa am lilinsaani maa tamanaa insaankumu wuxuu leeyahy waxuu asagu jeclaysamaa isaga ahaanayo intay xaqiiqo isu bedelaan may run noqonayaan oo sanamkaanan caabudaa hadhowaan janno ku gelaya waxbay ii noqonaya laa kalaa ma jirtaan leeyahy falilaahi bay u sugnaatay alaakhiratu aakhira waluulaa adduun ilaahay aakhiriya adduunkana dariiqa badbaadada dariiqa ruso ugu talagalay qofkii ka weecdana halaag baa loogu talagalay marka falilaahi bay u sugnaatay alaakhiratu aakhiradii waluulaa midda dabmo horaba oo adduunyada marka waxaa la leeyahay in asnaam ay shafaaco qadimto iska dhaaf qofka hawadiisa inay wax u qabato iska dhaaf low malaa'igta ay shafeecdo oy dhahdo dadkan ha loo dhaafo ilaah u shafeecdo shafaacadaasu ma anfacayso ilaa shar laba shardi laga helo ashardu alawal ilaahay inuu idmo yidhahda malagga waa shafeeci kartaa malaa'igta haddii ilaahay u dhoweedu waa shardiga labaadna qofka loo shafeecayo waa in laga raaliyo qof muwaxida uu yahay amaa qof mushrika maya shafaaca ma gaarto in allaha laa yakfir an yushraka bih ma garat walaa tanfachum shafaacatu shaaficiin maadaama mushri uu yahay shafaacada ambiyada iyo malaa'igta midna ma anfacayso soo maaha idan maxaa isku halaynaysaa dariiq fiican ma haysataan shafaaca maadaama aad shirkusigati in soo gaarayso hadda waxaa leey intay goorigoortahay xaq qabsadaala leeyahay wa kam min malakin ilmise malak oo fi samaawaati samadaha ku sugan oo caalam alculawi ah caalamka sare ah iskaba dhaaf asnaam iyo waxaan xunin laa tugnii ay deeqaynin shafaacatuhum shafaacadoodu shay-an shay ilaa min bacdi markii ka bacdi maahane an ya'dana allahu ilaa uu idmo liman yashaau ciddou doono ilaa u idmo u dhaho shafeec wayarudaa uu ka raaliyaho qofka loo shafeecaan oo ka raaliyaho shafaacaduna camal kastana ilaahay agtiisa maqbuul ka noqon maayo ilaa in maaragtay ilaahay loo ikhlaas sameeyo oo loo qalliso hadigana la raaco idan qof bukhlisa oo muwaxida ayay shafaacadu soo gaari kartaa mushrik oo ilaahay u sharig yeelay shafaacadu maanta ma arkaysaa waa ka xaaraan buuli nacam walilaahi buu u sugnaaday maa fi samaawaati samadaha ina aladiina kuwii laa yu'minuuna aan rumaynaynin bilaakhirati aakhirada la yusamuuna almalaa'ikata malaa'igta waxay ku magacaabayaan tasmiyat alunhaa magac dhadig bay ku magacaabayaan waa sida hadda aan sheegay malaa'igta waa banaatullaahi leeyi ma ka fiirsanayaan ma nebiyaa yidhi ma waxyigaa ku yimid mala'waa hadalkaa khuduuradiisa ma ka fiirsanayaan sababtoo laba qaladaa ku jira qalad waayo ilaahay owlaad in loo nisbeeyo waa qalad malaa'igtana gabdho in lagu sifeeyey waa qalad sababtoo waa addoommo ilaahay oo nuur ka abuuray oo tashakul inay midabo badan qaataan awood u leh ilaahayna aan caasin marka gabdho in lagu sheego waa qalad iyagay meel ka dhac ku tahay ilaahayna asalba in ilmo lagu sheego haddana jinsiga daciifka ayagaba ay nacbayin lagu sheego waa laba been abuurasho markaa de qofka hadduusan aakhar rumaysanan wuxuu ka fiirsanaya lama arko ina aladiina laa yu'minuuna bialaakhirati zayannaa lahum acmaalahum camalkooda u qurxinay fahum ayagu yacmahuuna waa wanaagsan yihiin ina aladiina kuwii laa yu'minuuna aan rumaysanaynin bilaakhirati aakharo layusamuuna almalaa'ikata malaa'igta waxay ku magacaabayaan tasmiyata alunhaa magac dhadig oo waa banaaday leeyihiin wajacala almalaa'ikata aladiina hum cibaadu raxmaan inaata malaa'igta bay gabdha ka dhiga wamaa lahum bihi uma sugnaanin arrintaas min cilmin wax cilmi nabi kama dhaxlin waxay uguma imaanin in yatabicuuna maa yatabicuuna raaci maayaan ila danna mala maahan wa ina danna malana laa yugnii ma deeqaayo min alxaqi runta shay-an shay adigoo run yaqaan qof haddoo dha iska mala awaale mala xaq muxuu ka keenaya runtiiba uu khilaafayaa moogta haddaba kuwaan oo kale marka maxay astaahilaan fa acrid ka jeeso canman ruux tawallaa ka jeestay can dikrinaa dikrigeenna ka jeestay walam oo xaqa aan rabin iyo tawxiidka iyo itibaaca nabiga walam yurid aan rabin ila alxayaata adunyaa nolosha adduunyada maana wax kale aan rabin isaga jeeso daalika kaagaas nolosha adduunyada mablaquhum waa heerka ay ka gaareen min alcilmi cilmi adduunyadaas yeesay beeraha loo qato iyo sida maaragtay badarka loo shiito iyo dacaamka kala duwan sidii loo sameeyo xalwo iyo maaragtay isbageeti iyo balaasi loo kala sameeyo iyo waxaase kala yaqaana baabuur si loo sameeyo dayaaradii waxaase kala yaqaana laakiin hanuunkii lagu badbaadi lahaa jannatu firdows lagu heli lahaa jahanamana looga kori lahaa fidlada ilaahay lagu heli lahaa ma yaqaanin inna rabbaka rabbigaaga huwa aclamu isagaa og biman dalla ciddii ka dhuba can sabiilihi jidkiisa wa huwa aclamu isagaa ogow biman ihtadaa cidda hanuun marka nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam addaaru daaru man laa daara lahu addunyaa daaru man laa daara lahu adduunyadan waxay guri u tahay qof aan maaragtay guri aan lahayn oo aakhare cayr ah wa maalun man laa maala lahu ma garata qof aan maal aan lahaynay maal u tahay walahaa yajmacu waxaa uu kulmiya man laa caqla lahu qof aan caqli lahayn ducada nabigana waxaa ka mid aheed allaahuma laa tajcal iddunyaa ilaahu adduunyaha ka dhigin akbara hamina muhimmadeenna iyo murugteenna meesha ugu dambaysa walaa mablaqa cilminaa cilmigana meesha ku dhumo marka ilaahi wuxuu leeyay ina aladiina kuwii laa yuuminuuna aan rumaysnayn bilaakhirati aakharo la yusamuuna almalaa'ikata malaa'igta waxay ku magacaabayaan tasmiyata alunhaa magac dhadigeed oo banaatullah ay leeyihiin wamaa lahum umana sugnaanin bihi arrintaas oo malaa'igtu oo banaatullah ay leeyihiin min cilmin wax ogaansho ah cilmi uma lahana waxay nabi ka dhaxleen ma laha in yatabicuuna maa yatabicuuna raaci maan ila danna mala maahan mala hadda xaq maxay ka tari kartaa wa ina adanna malahuna laa yuqnii ma deeqayo min alxaqi xaqa shay-an shay ka deeqi maayo adiga haddaad matala arrin og tahay qof haddee anigu waxaas waxaas u malin adigana xaqada og tahay malihiisa waxadaa ku qoslay soo maa marka ilaahay maxaad u malaynaa xaqaa'iqda ogyahay markay gaalada been ka sheegaan ilahay wuxuu leeyahy kaadibiinaa tihi marka nabiga waxaa leeyahay kuwaan dadahaani kuma jirtee dadka khayr laha dacwada rumaynaaye faacrada isaga jeeso adiga xaqii waad gaarsiiyey camanta walla qofkii ka jeestay can dikrinaa xuskeena iyo qur-aanka waxa dadka lagu waaninayo qur-aanka iyo waanadaa qofkii ka jeestay walam yurid aan doonayn ila alxayaatida nolosha addunya wuxuu cuno iyo wuxuu cabo iyo wuxuu guntado waa caloosha la ciyaar meesha soomaalidu ay ka yidhaahdaan caloosha la ciyaar maxaa kala hadla ala leeyahy nin calooshiisa dheragtiisa iyo calalka isgay maahane aan wax kale aan aqoonin waayo daalika intaasi mablaquhum waa waxa heerkooda min alcilmi cilmiga heerka gaara gaalada waxaan saynis iyo dayaarada waxaan ay godayaan waa sidii wax loo caayo sidii wax loo maaragtay cuno iyo sidii masaafada loo gooyay masaafadan ama dayaarad ku gooy ama awr ku gooy ama rati ku gooy ama lugoy waa isku mid safar waa un safar muxuu faa'iidaha leeyahay hadda nairobi haddaad baska u raacdo iyo haddaad dayaarad u raacdo meesha un tegi soo maahan jiisi qaas gurigee haddaad waagi horeo la soco jirana waa isku mid haddaad geel rafuusha haddaad lugayso haddaad faras raacdo waa un isku mid qasadkii meeshii waa tegaysaa caqli gooniyoo dadkii horeo hadda fardaha fuuli jiroo lugayn jirana hadda maligi ayagaaba naga karti badnaaba marka waxaasoo dhan waa adduunyo waa ee aakharada cilmiga nacfiga waxaa weeye in ilaahay wuxuu kaaga raalli noqonayo xalaasha iyo xaaraanta maxaa janno ku geynaya maxaa naar kaa xafid inaad taqaano inaa rabbaka rabbigaa huwa aclamu isaga og biman dalla ciddii ka dhunsan can sabiili jidkiisa wa huwa isaga aclam og biman ihtadaa cidda hanuunsan isaga og saa darteed qofkii u munaasaba hidaayadana isagaa hanuuninaya kii kaloon hidaayada u munaasab ahayna oon xaqa qaadanaynina la gacan qaban maayo ilaahay hana hanuuniyo sal allahu calaa muxamad ali saxbi salem haye insha allah isniinta aan nooga balano subaca waa noo dhammaada marka